Aan ku bilownay machadka cilmi baarista ee Soomaaliya Public Agenda ayaa waxa uu diraasad uu sameeyey ku eegay xaaladda siyaasadeed ee maamul goboleedka Hirshabelle. Cilmi baaristan ayaa lagu soo bandhigay caqabadaha siyaasadeed, dhaqaale iyo isfahmi waaga sababta u noqday in maamulkaasi uu horay u socon waayo. Wariyaha V O A-da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa nuxurka cilmi baaristan ka wareystay Farxaan Isaaq Yuusuf oo ah agaasime ku-xigeenka machadka cilmi baaristan sameeyey.
arrimaha markaan daraasayno dadkii aan wareysiyada iyo fadhiyada la qaadanay arrimihi ay tilmaameen in ay saldhig u yihiin muranka taagan maamulka waxaa ay tilmaameen dhowr arrimood oon hadda aan ka tilmaami karno muranka taagan iyo arrinta caasimadda iyo ciidda qaadanaysa madaxtooyada dabcan waa ogeyd hirshabelle waxaa lagu dhisay degdeg markii dibadii lagu dhisanaa waxay keentay in dad kamid deegaanka weliba gaar ahaan hiiraan ay diidaan ay dhahaan anagu ma rabno kubiiritaanka maamulka hirshabelle gaar ahaan joogo shabeellada dhexe arrintaas markii dambe waa lasoo dhowey dadkii marka hore bulo berdo ayaa waxaa loo doortay ama loo loo magacaabay inay noqoto caasimadda maamulka xilgaas u dhisi rabay murankii waa sii adkaaday jawhara loo magacaabay markii dambe isfaham aan rasmi ahayn ayaa waxaa lagu heshiiyey in la siiyo madaxtooyada qabiil ama gobol uu qaato gobol kalena uu qaato caasimadda marka arrintaas beddelaa ka yimid oo labada kun labaatankii markii la doortay madaxweyne cali xuseen guudlaawe caasimadii iyo madaxtooyadii hal meel kusoo aruurtay taasina waxay keen khilaafkii sii taagnaay ayay sii xoojisay marka ilaa had jeertaana wuxuu ka taagan yahay muranka ku weyn caasimadda meeshay noqonayso iyo meesha ay aadayso qabiil uu kasoo jeedayo madaxweynaha farxan waxyaabahaad soo qaateen waxaa ka mid ahaa in aan la helin dib u heshiisiin wanaagsan oo dhexmarta guud ahaan beelaha degan hirshabelle arrintan sidee dadku uga hadlayeen waa runta cabdicasiis sii hore ayaan ku darsanahay dib u heshiis la-aanta waxay kamid tahay qeyb kamid a mushkulooyinka u waaweyn loo aaneynaayo dhibka taagan waaye markaad fiirisid hirshabelle markii la dhisaayo waxaa lagu dhisay degdegsiimo markaasina waxaa laga tegay in dadka la heshiisiiyo maadaama meesha ama labada gobolba ay ka dhaceen dagaalo wixii ka dambeeyey burburkii dowladda colaadahaasna saameynay yeesheen waxayna saameyn ku leeyihiin shaqooyin xanaanada socota oo lagu dhisaayo dowladdii xilligaas ee madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha ka ahay ee mas-uuliyadda dhisitaanka maamulada ayadoo maaragtay markaas ku idmaneed waxba kama aysan qabanin oo howl ah diwishisiinta iyadoo waktiga ciriir badanaa jira xilligaas degsiin waa lagu sameeyey diwishisiin lama samayn inaan la samaynin ugu arkad keentay caqabadaha maanta taagan maamulkii lagu sameeyey degsiimada ayaa wuxuu dhalay arrintaas arrimaha dhaqaalaha aan midaysnayn iyo sidoo kale ama canshuuraha aan midaysnayn ee labada gobol iyo sidoo kale waxaad soo qaateen caqabadaha amniga ay jira inay qeyb ka yihiin weliba dagaalada kooxda shabaab meelaha qaar ay kula jirto bal waxaad iiga warantaa arrimahan sidee dowlad dhista hirshabelle ay caqabad ugu yihiin oo aad aragteen markaad warasiyada qaadeen horta arrintan oo dakli arooyinta markaad fiirisid caqabad taagan waaye maadaama maamulka la qiibsan yahay hiiraan iyo shabeellada dhexe kala qiibsan yihiin dakliga laga aruuriyo labada gobol ay aruuriyaan maamulada ka dhisan iyo gobolnatooriyaashoodu sooma gaaraan qasnada dowladda maamulka sooma gaaraan wasaaradda maaliyadda ma aruuriso waxay u kooban tahay keliya maamulada oo gobolada lacagta aruuriyaan taasina waxyaabaha hogaamiyey maamulka ay kamid tahay maamul aan lahayn dakli ma shaqayn karo marka dakliga laba dhinac bay aruuriyaan lama yani maamulka ama wasaaradda maaliyadda stateka ama maamulka kuma soo dhacdo waxay ku agtahay keliya maamulada aruuriya taasina waa caqabad haysta maamulka waxayna ka dhalanaysaa ka timid inaan heshiis lagu ahayn maamulka iyo wad qaybsiga iyo dhismihiisii inaan heshiis lagu ahayn waa gartay marka laga yimaado aragtida dadka ay qabaan inta cilmi baaristiina ay socotay wax fursada oo aad maamulka siiseen oo arrimahan aad wax ugu weydiinaysaan ka maxaad ahaan ma jirta
dadka aan wareysanay waxaa kamida siyaasiyiin kasoo jeeda maamulka gaar ahaan xildhibaano waxaa kamida wasiiro ayaa kamid ahay marka dabcan maamulkay ka tirsan yihiin marka dabcan dadkaasna fursadaan siinay waan dhegeysanay doodahooda weliba dadka aan wareysayna waxay ku salaysnaayeen yani dadka kala duwan ee kasoo beeraha kala duwan ayaan fiirinaynay halka marka s b a somali public agenda maxay ku sheegtay markaad aragteen caqabada wax hala oo aad la wadaagteen ama cilmi baaristiina aad ku sheegteen ma jiraan talooyinkaan soo jeedinay oo aan arkeen inay yihiin kuwa dhexalgal oo ah dagaalada xili dhow iyo mustaqbalka dhow la samayn karo oo xal lagu raadi karo maamulkaas waxaa kamid a heshiisiin dhaba in la sameeyo arrintaas waxay unoqon kartaa fure in lagu hadli karo kabacdii arrimo fara badan ay kamid tahay oo aan tilmaamay awood qaybsiga marka talooyinka aan soo jeedin waxaa kamid ahayn in dib u egista maysan lagu sameeyo awood qaybsiga ay kamid tahay baarlamaanka ay kamid tahay madaxtooyada sida loo qabsanaya qaadanaya golaha wasiirada sidoo kale in laga hadlo awood qaybsigeeda hay-adaha ammaanka in laga hadlo sidoo kale shaqaal haydka in awood qaybsiga ruuxeeda laga hadlo
kaasi wuxuu ahaa isaaq yuusuf oo ah agaasime ku-xigeenka machadka soomaaliya public agenda oo u waramay waryaheena cabdicasiis barrow